laakiin caawa waxaan halkan u imi arrin qura arrintaasi waxaa weeye inaan idiin mahadnaqo waxaan leeyahay aada iyo aad baa umahadsan tihiin guushii aynu hellay waxaynu siisannay nabadda waxaynu siisannay midnimada dalka waxaynu siisannay qarannimada somalilan waxaynu siisannay inaan shacbigeenna wax dhibaati soo gaadhin waxaan idinka mahadnaqayaa inaad hala qaadateen go-aankaa qadhaadh ee aynu wada qaadannay sow sidaas maaha waxaan jecelahay inaan qof qof idinku mahadnaqo qof kasta waan u mahadnaqayaa oo taageeray xisbiga waddani waxaan u mahadnaqayaa gaar ahaan degmada boorame oo ahayd degmadii ugu codka badnay waxaan u mahadnaqayaa dhammaan degmooyinka kale iyo qof kasta oo taageero ah oo laga yaabo inuu halkay naga arko caawa qalabka warbaahinta khilaafka ka dhexeeya u dhexeeya xuduudka arrinta xuduudka soomaaliya iyo somalilan dagaal xalu ma aha waxaa xalu ah nabad iyo wada hadal berigaynu ku jirnay xilligii kambeynka madaxweyne muuse iyo wasiirkiisa guduhu waxay inta badan ku farta ku fiiqi jireen kuna eedayn jireen xisbiga waddan iyo madaxdiisa inay xidhiir la leeyihiin soomaaliya laakiin waxaa laygu yidhi intii muuse madaxweynaha noqday habeenkii ma seexdo ilaaba farmaajo la hadlo mala madaxweyneyaasha waa u fasax inay wada hadlaan si waan u malaynaya laakiin waxaa ku daraya maadaama ay wada hadlaan in arrinta lagu dhammeeyo arrinta xidhiidka u dhaxaysa khilaafkiisa wada hadal walaalayaal xuduudka somalilan waa xuduud cad oo aan muran gelin karin xuduudka inoo dhexeeya innaga iyo soomaaliya qof kastaa waa ka dhareegsan yahay qof isyeelyeelaya mooyaane waxaan soo xasuustay sheeke nin macallin noo ahaa dugsigii sare ninkaasi riwaayadahaanu geli jirin macallinka ahi dabeedna waxaa lagu yidhi maxaad riwaayadaha u geli weyday waxaan u geli waayay uu yidhi waxay soo kaa hortaagayaa inaad lafihiisa cadcad garanayso oo isyeelyeelaya buu yidhi oo marna oday iska dhigaya marna islaam markaa waxaan leeyahay soomaaliya puntland haddaynaan isyeelyeelaynin xuduudkeenna waa garanaysaa wuu cadyahay waxaan intaa ku darayaa erey aan u dirayo ciidamada qaranka somalilan innaga xisbi ahaan barnaamij cad baa inooga yaallay ciidanka qaranka waxaa inooga yaallay inaynu noloshooda wax ka beddelno waxaa inooga yaallay inaynu mushaharkooda kor u qaadno waxaa inooga yaallay inaynu nidaam xaqsiina u dejinno inagoo eegayna duruufaha adag ay ku jiraan ay ku shaqeeyaan xisbiga waddani wuxuu u caddaynayaa ciidamada qaranka somalilan inuu mar kasta xisbi ahaan aanu daba taagannahay oo garab taagannahay tallaabo kasta oo ay ku sugayaan qarannimada somalilan xukuumadii kala dambeeyey ee xisbiga kulmiye waxyaabo badan oo laga yaabo inay somalilan ammaankeeda khatar ku yihiin bay kuwii horena galeen kuwa dambena ku taageereen waxaa ka mid ah dagaalba ka socda waddamadaynu jaarka nahay yaman iyadoo inoo muuqan wax dani waxay isku raaceen in dalalka halka ku dagaalamaya ay qaar yidhahaan xulafaanu la nahay kuwa xulafada la noqdeen waa sacuudi areebiya iyo yaman sacuudi areebiya iyo imaaraadka sacuudi areebiya xadhig xoolaheenni way xidhay soo ma aha taageeradaa maxay kaga beddelatay xukuumaddii kulmiye maxay kaga beddesheen inay xulafadaa taageeraan waxaanu ka codsanaynaa inay shacbiga u caddeeyaan taageeraday taageereen xulafada ah ay kaga mid noqdeen waxay kaga beddesheen inay dadka u soo bandhigaan in uu jiro saldhig ciidan oo la siiyey imaaraadka xukuumadda muuse waxaynu maqallay markii hore way harkisay haddana shalay wuxuu sheegay madaxweynuhu waa heshiisa waa fulinayna maxay ku beddesheen xukuumadda xukuumaddii kulmiye saldhigaas saldhigyada inta badan waa la kireeyaa adduunka dalalka ku yaalliin oo ay ka qaataan kiro jabuuti baa inagu dhowo dhowr saldhig baa ku yaalla mid walba kale ka qaadataa garoonka berbera waxaa nagu xoogaal u ahay berigii uu isticmaalayay maraykanku dowladdii kacaanka ahayd iyadoon la siinin inay adeegsadaan oo keliya ama isticmaalaan sanadkii wax laga qaadi jiray lacag ku dhow boqol milyan oo dollar xukuumadii kala dembeeyey ee kulmiye sii hore mar waxay tidhi milyan iyo badh baa lagu kiraynayaa siday bakhaar tahay garoonka berbera marna waxay dhaheen bilaash baabaan u bixina bal khatar kastaa ku lahaadee somalilanne iminka waxay ku siiyeen iyo waxay kaga kireeyeen iyo waxay ku beddesheen bal dadka ha u sheegaan